bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegeystayaal warkii caalamka oo idin kaga imaanaya reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa bilaabay iskaashi ku saabsan ballaarinta warta fagax oo u dhexaysa degmooyinka kaaraan iyo yaakshiid ee gobolka banaadir dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa shaaca ka qaaday inaysan jawaab soo bixin hay-adaha samafalka kadib markii baaq loo jeediyey ku saabsan inay soo caawimaan dadkii uu saameeyey daadkii ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle ciidamada nabad sugidda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa howlgal lagu xaqiijinayo amniga waxay ka sameeyeen saacdihii lasoo dhaafay degmada beled xaawe ee gobolka gadow madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa cafis u fidiyey sargaal hub kala soo goostay kooxda ahlusunna waljamaaca kulan lagu soo gebagabeeyey heshiis beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaanno ka tirsan gobolka togdheer akhbaaraadka caalamkana waxaad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha waddanka ciraaq oo ka badbaaday iskuday dil kadib markii duulaan qorshaysan lagu qaaday guriga uu ka deggan yahay magaalada baqhdaad waa subaxnimo axada taarikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha nofembar sannadda labada kun iyo koob iyo labaatanka ku soo dhowaada dhegeystayaal warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa cafis u fidiyey sargaal hub kala goostay markii hore galmudug ee ku biiray ahlu sunna haatanna ka soo goostay ahlu sunna kuna soo biiray dowlad goboleedka galmudug kadib markii uu ka faa'iidaystay cafiska madaxweynaha waryaheenna yunis duraan cali ayaa warkaasi inoo hayaa
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa xalay cafis u fidiyey kabtan nuur deeq cali cabdi faarax oo ka tirsanaa saraakiisha nabad sugidda soomaaliya ee hore loo qarameeyey balse ahlu sunno la dagaalgalay kaasoo ciidamada amniga isku soo dhiibay saacadihii aan soo dhaafnay sargaalkan ayaa kala soo goostay kooxda ahlusunnada hubaysan uu ka tirsanaa qori nuuca dhashiika ah waxaana madaxweynaha galmudug sargaalkan uu ku ammaanay go'aanka uu qaatay isagoo goobta ka amray in sargaalkan loo fasaxo mushaarkiisa islamarkaana lagu wareejiyo qorigii uu kala soo goostay kooxda ahlusunnada hubaysan madaxweynaha galmudug ayaa u ballanqaaday in qof kasta oo ahlu sunno kala soo goosto hub loo fidiyo cafis islamarkaana loo daayo milkiyadda qoriga uu la soo goosto kooxda ahlu sunnada hubaysan ayaa dhowaan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug waxay si xooga uga saareen gurceel kadib markii ay qabsadeen magaaladaasi iyagoo haatan ku sugan deegaanka bohol goobta sargaalkan lagu soo bandhigayay waxaa gubjoog ka ahaa guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan macalin geedo qorow
maamulada degmooyinka yaakshiid iyo kaaraan ee gobolka banaadir ayaa iska kaashanaya ballaarinta warta fagax oo u dhaxaysa labada degmo ee yaakshiid iyo kaaraan warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaha warbaahinta qaranka sayid cumar sheekh
waa waddada isku xirtay isgoyska fagax iyo guuleed muddo ka badan saddex sano oo ay ka caaganeed isticmaalka gaadiidka iyo dadka lugtooda maalaya hadda waxaa adeegsanaya gaadiidka kala duwan isticmaalka waddadan halbowlaha ah oo dhib badan ay ku qabeen gaadiidaleeda kala duwan muddadii ay xidhneed ayaa waxaa iskaashi ay sameeyeen ku furay maamulada degmooyinka kaaraan iyo yaakshiid kadib sannado badan oo biyo fadhiisad ay ahayd qaar ka mida gaadiidleeda iyo dadka deegaanka ayaa ka mahad celiyey furitaanka waddadan iyagoo dalbaday in wax badan laga qabto waxay xirneed labaan saddex afar saddex sano roob uga wareegaynay duurkaan marinay yaakshiidan marinay ama koraan ka soo gelaynay dhibaatooyin weyn aan ku qabnaa baabuurtoona baabuurka naga jaba buunduu jabiyo farsaalu jabiyo oo ku rafaasanayn hadda aad baan ugu nasanay alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa inaan malaynaynaa shaqadana sidaas u socoto guddoonka degmada yaakshiid iyo kan gobolka annagoo uga mahad celinayna furitaanka ay noo fureen waddadan isku xirta guuleed iyo fagax
waddadaan saddex sano ayay xirreed ooma dhib lagu qabay oo maaragtay la soo wareegayey oo karakeeshi la marayo godad haddana insha allahu tacaala way shaqeeyo haysaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kaaraan sawda maxamed gaabow ayaa tilmaamtay in furitaanka waddadan ay iska kaashadeen maamulada kaaraan iyo yaakshid iyo bulshada labada degmo waxaan halkan u joognaa kormeer aan ku nimid shaqa waddooyinkan ka socotay isgooska fagax shaqadan waxay ku suurto gashay een, dadaal ay sameeyeen maamulka gobolka banaadir een, iyo bulshada degan deegaankan oo u istaagay in maadaama waddadan ay tahay waddo in muddo ah een, sanado badan xirneed een, si isku socodkii bulshadii iyo gaadiidkiiba ay u fududaato bulshadii ayaa kaalin weyn ka qaadatay ee, sidii waddadan dib loogu furi lahaa gudoomiyaha degmada yaaqshid axmed cabdulaahi maxamed cariif ayaa sheegay inay dejiyeen qorshayaal looga hortegayo in waddadu mar kala go'do isagoo tilmaamay in dib u habayn badan ay ku samayn doonaan warta fagax facebook waxaa ugu talagalna marka wartaan aad u jeediin in ee, biyuhu ay ku jiraan haddana ayna soo gaarayn biyo ayna soo gelaynin inaan marka ugu horraysa aan fuuqno derbigeeda kadibna biyaha yaalla aan- aan aan qaadno Ee, markii biyaha laga qaadana warta la waasiciyo arrintaas marka waxaa iska kaashanaya labada degmo iyo agaasinka howlaha guud iyo waaxda bilicsi welinta gobolka banaadir ah waxay iska kaashanayaan meeshaan oo muddo saddex sana ay biyo fadhiyeen in laga fikiro inaynan eh, mar dambe waddadan biyo goyn saddex sano kadib gaadiidka iyo shacabku way adeegsanayaan waddadan oo isku xirta muqdisho iyo gobollada dalka balse waxay halis ugu jirtaa xilli roobaad kasta inay go'do sayid cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka soomaaliyeed isgoyska fagax
ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda gobolka gado ayaa xalay howlgal qorshaysan oo ay ka sameeyaan xaafadaha kala duwan ee degmada beled xaawe ee gobolkaasi waxay ku soo qabteen dad laga shakisan yahay howlgalkan ayaa waxaa horkacayay taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolkaasi gado u qaabilsan degmada beled xaawo cabdifataax cumar waxaana ciidamadu ay baarayeen gaadiidka iyo dadka qaarkood ee isticmaalaya wadooyinka magaaladaasi inta howlgalkani uu socday ayaa ciidamada waxa ay soo qabqabteen dad u badan dhallinyaro oo laga shakiyey kuwaasi oo loo arko inay gacanta ku hayeen howlo liddi ku ah ammaanka magaaladaasi kuwaasi oo badankood ciidamadu ay sii daayeen kadib markii la ogaaday in aysan ku lug lahayn arrimahaasi saraakiisha ciidanka ayaa waxa ay radio muqdisho u sheegeen inay weli wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo ammaanka islamarkaasina looga hortegayo cid waliba oo doonaysa in ay falal amni darro ka geysato gobolkaasi gado ciidanka nabad sugidda ee nisa ayaa sidoo kale indhaindhayn ku sameeyey sida habeenkii ay u shaqeeyaan goobaha ganacsiga deg- degmada beled xaawe ee gobolka gado iyo si ay qiimeyn ballaaran ugu sameeyaan amniga degmadaasi sida uu yahay taliyaha howlgalka nabad sugidda ee degmada beled xaawe cabdifataax cumar ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay soo noqnoqon doonaan islamarkaasina la xoojin doono ammaanka degmada beled xaawo si looga hortago cid weliba oo amniga khatar ku ah degmada beled xaawo ayaa waxa ay soo martay marxalado kala duwan dhowrkii sano ee lasoo dhaafayna waxa ay ahayd marba marka ka dambeysa mid amnigeeda uu soo hagaagayo kadib markii ay dadaal badan gelisay amniga magaaladaasi dowladda federaalka ah ee soomaaliya gudoomiyaha hay-adda qaxootiga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha samafalku aysan weli ka soo jawaabin baaqii hore loogu jeediyey ahaa in ay gargaar bini'aadanimo soo gaarsiiyaan dadka uu saameeyey daadkii ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle isaga oo la hadlayey gudoomiyaha hay-adda qaxootiga hirshabeelle cabdisalaan cabdulaahi radio muqdisho ayaa waxa uu sheegay in aysan baaqaasi ka sugayaan hay-adaha inay ka soo jawaabaan maadaama dadka gurmadka loo doonayo ay weli ku sugan yihiin deegaanada ay fatahaaddu ka dhaceen
maalin labaad ka hor ayaan waxaan tagay magaala caasimka hirshabelle jowar waan la hadlay inta ku shaqada leh adahan ku shaqada leh sida i d b s ka barakacdasha arrimahooda macnaha u xil saaran ama ha noqdo n g o ha noqdo caalami ha noqdaano si cod dheer leh ayaan kula hadlay aniga oo fiirinaya dadka masaakiinta ah ee ruugooda ay ugu yimideen ugu yimideen oo cabasho ay soo muujiyeen marka arrinkaas waa in si degdeg wax loogu qabto baaq dheer ayaan ku diray cid allaale ciddii ay kusayso i d b s ay kusaysana waan u sheegay waxaan yidhi cid allaale ciddii howshayda sidaas uga soo bixi weyso la xisaabtam la xisaabtamaya mana ka shishaqay doonta hirshabelle qofka isu dayo inuu wax ka dhex sameeyo ama musuq maasuq aan u dareeno halka uu wax ka soo qaatay ayaan la xisaabtamaynaa isagana nidaam dawladaan marsiinaynaa waana la xisaabtamaynaa adduunyada waa gartay marka arrintan iyada ah inaad qayladhaan aad ka muujisaan go-aankaasna aad soo saartaan maxaa idinku saboood aragteen waxaa loogu sababaa roobab daa darteed because eh, roobkii markii uu dao dhulkii hore biyo baxa ee ugu baxday maadaama roobka markuu dao marka dhulkiina uusan qalleyn uusan ahayn oo biyo hore uga dhalgay haddii markii roobkii uu daa marka biyihii dee dhulka korkiisa ay sabaynayaan daadada bay isu bedeleen dadkiina guryihi ugu xoog badeen
aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga hirshabelle cabdisalaan cabdulaahi oo la hadlay radio muqdisho kulan lagu soo gabagabeeyey colaad u dhexaysa la- laba beelood oo walaalo ah ayaa lagu qabtay magaalada buuhoodle iyadoo wariyaha warbaahinta qaranka ee maxamed cali bile oo warbixintaasi inooga soo diray halkaasi
in ka badan afar boqol oo halaad oo diyo ah ayaa maanta magaalada buuhoodle waxaa kula kala wareegay beela walaala ah kadib markii laga heshiiyey dilal ka dhacay magaalada buuhoodle sidoo kalena laga gaadhay nabad waarta geelan magta ee maanta lagula kala wareegayay magaalada buuhoodle ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka cayn ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdifataax ciise maxamed culimo awdiin iyo weliba sidoo kale odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda labada beelood waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay cabdirashiid xaaji samatar oo ka mid culimmada waaweyn ee magaalada buuhoodle iyo weliba sidoo kale odayaasha kasoo jeeda labada beelood ee maanta magta kula kala wareegayay magaalada buuhoodle shirkan waxaa isugu yimi mataana hawd oo ku kala qaadanaya een, kiiskii een, nabadgelyada een, ay ku qaateen iyo iscafiga iyo tasaamuxa ilaahay subxaana wa tacaala intii ka soo shaqaysay oo garaa jaamaca ugu horreeyo ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro intii kale ee fulisay hawshii ee la socotay ee garbaha u ahayd ee isimadii iyo cuqaashii iyo dadkii badnaana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ha barakay labadii daraf ee hawshaa qaatay ee ilaa hadda sidii u haya ee ilaahay baa haya nabad ee sidii een, ay u qaateen u fuliyey iyagana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro
xafladan ee, sharafta badan waxaa lagu kala qaadanayaa oo ay kala qaadanayaan mataana hawd geel afar boqol iyo saddex halaada oo ay saddex reer leeyihiin cabdillah axmed oo laba boqol iyo lixdana reer siciid oo boqol iyo labaatana iyo bagaruure oo xisaab wax uga go'een laakiin saddex iyo labaatan baaqi u tahay guddoomiyaha gobolka cayn een, cabdifataax ciise aadam ee, yaa wareejinaya waxaana ugu dambeyntii halkaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka cayn ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdifataax ciise maxamed maanta laba ardaa oo walaala ah magta beelaha mataanaha guud ay ku kala wareegayaan ilaahay baa mahad leh waxaan ugu horraysinayaa intii ka soo shaqaysay oo ugu horreeya garaad jaamac garaad cali een, dowlad deegaanka oo go- nabadeedan aad uga een, ka- ka ka qayb qaatay waxaan anoo magacayga ka gobolka caynma ku hadlaya maalin walba gobolka nacayn iyo degmadan buuda dhibtana waa haysta in maalin walba shan boqol halaad lala kala wareego ee, kun halaad lala kala wareego waxaanu jecel lahay hawshan inaan soo afjarno oan soo yeerano nabadina ku dadaalo ka maamul ahaan annagu boolis baa noo soo socda qoladan deegaankana si wacan baan noo falgelin lahay oon ka wada hadal saldhiggii booliskana waa la dhisayaa berito iyo asaadan buu noo bilaabanaya haddaynan qofka fidnadooda ayna iska qaban maalin walba saasaa u dhibantiin odayaashana cuqaasha ah ka maamul ahaan annagu waxaanu idinla diyaarna inaannu idinla shaqayno oo si wacan idinla shaqayno oo nabadgelyo maxamed cali bile warbaahinta qaranka soomaaliya buuhoodle
halka warkaasi aad kala socotaanna waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda ciraaq ayaa lagu soo waramayaa inuu ka badbaaday iskuday dila kadib markii duulaan lagu soo qaaday guriga uu ka degan yahay magaalada baqhdaad ra-iisul wasaaraha wadanka ciraaq mustafa alkariimi ayaa waxa uu sheegay in ay isagoo oon wax dhibaato ah ay soo gaarin uu ka badbaaday weerar lagu soo qaaday gurigiisa oo ku yaala magaalada baqhdaad ee caasimadda waddankaasi ciraaq saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in hoyga uu ra-iisul wasaaraha ka degan yahay magaalada baqhdaad oo ku yaala aagga qadka cagaaran loo yaqaano ay in lagu soo weeraray diyaarad nooca duuliyaha aan lahayn ee loo yaqaano daroniska kuwaasi oo laga soo buuxiyo walxaha qarxa arrintaasi oo loo malaynayo inay tahay iskuday dil oo la doonayay in lagu qaarijiyo ra-iisul wasaaraha waddanka ciraaqa weerarkan ayaa waxa ay warbaahintu baahiyeen in goor sii horreysay uu dhacay iyada oo masar alkarimi uu sheegay in xaaladiisu ay hadda wanaagsan tahay islamarkaasina warar ay sheegayaan in la geeyey goobaha caafimaadka fariin uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ugu baaqay in la isdejiyo islamarkaasina la iska xakameeyo cid weliba oo doonaysa in ay qalqal geliso shacabkeeda iyo madaxda wadanka ciraaq intaba iyadoo la eegayo danta guud ee wadankaasi ciraaqa warkii caalamku waad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi ayuu ku dhan yahay cidda wararka iyagoo ay dhaafaan waxay dib uga heli karaan bugga internetka aanu ku leenahay ee ah www redio muqdisho net